maamulka degmada buulaberde ee gobolka hiiraan ayaa bilaabay garoonka diyaaradaha ee degmadaasi olole lagu dayactirayo laguna shamiiteynayo dhulkiisa dayactirkani ayaana muhiim u ah howlaha duulimaadka gaar ahaan isku socodka dadweynaha ganacsiga iyo adeegyada caafimaadka ah ee degdega gudoomiyaha degmada buulaberde ee gobolka hiiraan ah ayaa ka warbixiyey dhismaha garoonkani diyaaradaha isagoo uuna ugu baaqay bulshada inay ka qayb qaataan dhismihiisa
dadka reer buulaburta waxay caan ku yihiin isxilqaanka ama isku tashi inay wax ku qabsadaan halka maamulada kale ama degmooyinka kaleeto ay sugaan mashaariic dowladeed ay sugaan annagu mashaariicda dowladeedna waa ilaashannaa oo waa qabsannaa waxaan kaloo aan dheernahay dadka inaan isku tashi wax ku qabsanno dadkan reer buulaburta ee dunta wanaagsan ayaana sababay meelaha hadda isku tashiga lagu qabto waxaa ka mid a garoonkan dhagxaan iyo geedaa ku yiilla waagii horeeto dadka gacmahoodaa lagu sameeyey sidoo kale buundada isku tashiyaan ku samaynay guddi inta loo saaray ayaa buundada isku tashi lagu dhisay marka sidoo kale waxaan rabnaa in hadda eraboorkan aan wada shamiito ka dhigo waxaan rabaa hal mar dadka reer buuluburta ee meeshaan joogaa inaan dhahno yes we can waxaan rabaa inaan hadalkaas aan ka dhabayno inaan maanta aan garoonka maadaama kow iyo toban sano garoonkan uu dhisan yahay oo diyaaradu way ku degaayeen diyaaradiina hadda ay yaraadeen waxaan rabnaa si uu international u noqdo garoon caalamiya u noqdo inaan wax qabsanno qaar ka mid ah bulshada buulaberd ayaa soo dhoweeyey dhismaha garoonka diyaaradaha iyagoona sheegay in ay ka bulsho ahaana ay ka qayb qaadan doonaan dhammaystirka dhismaha garoonkana ee runtii ay reer buulaburto isku xilqaameen inay ayaga dhistaano markay dhibaato badan kala kulmeen ariboorka degmada waxaa loo saaray guddi degmada buulaburta oo dhallinyaro ah waxaana guddigaas runtii ay qabteen oo haddana ay diyaar u yihiin inay qabtaan dhibaatadii ka jirtay ariboorka degmada buulaburte waxaan leennahay mahad ha ka gaarto raggaa dhallinyarada ah ee arkay dandarrada haysato ariboorka degmada hadday tahay jaaliyadda reer buulaburte hadday tahay dadka wax haysta ee muxsiniinta ah ee degmada buulaburte ku nool inay fiiriyaano ariboorka degmada buulaburte waxaan rabaa marka inaan ku daro odayaashayna degmada buulaburta ee dhaqanka waxaan yaboohnay annagoo aan xaalkayna ilaahay og yahay boqolkii shooshamiita aan yaboohnay oon runtii aan ku wareejin rabnaa guddiga aan u xil saarnay ariboorka dhisidiisa ayaan ku wareejin rabnaa boqolkaas kiish oo lacag ahaan marka loo qiimeeyana ah ku doolar
degmada buulaberde ayaa ka muuqday dayac aada u weyn taasi oo sababtayba in mararka qaar ay hakadaanba isku socodka duulimaadka